degmada warta nabadda ee gobolka banaadir iyo weliba lakushiiddi kaysid waddo interloge oo laku hirgeliya wahda barwaaqo ee degmada aanasana iska hiraa wadooyinka warshadaha iyo soddonkii xaafadda hamarjadiid unkoreyn haanakumada odayaalka iyo bulshada xaafadda oo gobro ku hay shiidega wadooyinkan hadhawaaye maanta ayaa waxaan joognaa dhagax dhigii iyo gobolkii iyo ay nagala soo howlgaleen dowladdii waxaanad ogaataa dowlad la-aan iyo maamul la-aan inaan waxba la qabsan karin waxaan rajaynayaa dad badan inay nagu dayan doonaan xaafado badanna nagu dayan doonaan bilicda iyo quruxda iyo sida aan wax u hagaajinno waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeedna ha nagu dayato madaxdeeduna ha noo dhega nuglaato waxa dowladnimada nooga dhiman oo aan uga baahannahay gobolkeenna ayaguna inay mataqaanaa gacantana qabtaan oo ayna toosiyaanna waa ka rajaynaynaa sidoo kale guddoomiyaha degmada warta nabadda marwo zaynab maxamuud warsame xabsade iyo sheegdin wadooyinkii muhiimigata in isdarowka bulshada iyo una xusteynay shacabka degmada warta nabadda iyo doorku qaadeen dhismaha wadooyinkan baahiyo badan oo jira awgeed iyo codsiyo badan oo bulshada ka yimaaday annagoo fiirinayna wadciga magaalada iyo biyomareenadeeda iyo biyodega iyo sida ay tahay qorshaha koowaad wuxuu ahaa inaan bal isla fiirino inaan laami ka dhigno halkan fursadaha jira awgood iyo baahida taagan waxaa inoo suurta gashay inaan halkaa ka dhigno dab weyn oo interloga oo caalami ah oo aan rajaynayna insha allah in aysan waxba laamigii iyo aysan uga bahnaan doonin hadduu ilaa idmo waxaanan ka tusaale qaadan doonaa waaxaha kale iyo qeybta kale ee waaxdan barwaaqo ee hadda sida wanaagsan interlooga ugu socdo oo wadooyinkan oo kale aan ka hirgelinay waxayna go-aankaas ka soo baxay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada waaxdan ku dhaqan ee hadda hawshan gacanta ku haya ayagoo nagula soo noqdayna taladooda iyo go-aamadooda una deennay howlaha guud ee maamulka gobolka iyo injineeradii shaqadan sida quruxda badan usoo dhisaan gareeyey kulana xisaabtami doono insha allah waxaan rajaynayaa haddii ay shaqadan dhammaato hadduu ilaahay idmo oo waktiga uu inoo saamaxo sida ugu dhaqsiyaha badan in cid il allaala ciddii biyo marin lahayd ama koronto marin lahayd ama adeeg kale dadweyne marin lahayd inay hadda mariyaan shaqadaasna inta aysan bilowgeeda sida xoogaa isku bilaaban inay hadda ka feejignaadaan ay mariyaan haddii mar la dhigo shaqadaas ay bilaabato kama yeeleyno in dadkaas masaakiinta iyo xoolahooda iyo dib loo burburiyo kama yeeleyno waa kula xisaabtamaysaan ayagoo midooda la gaarin idinka ayaa dhigtay isku siiyey adeerkii hadda hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in iskaashi bulsho horeyna wax loogu qaban jiray maantayna ay siin taagan tahay marka bulshadu waxay dhisato waxay ka fiican yihiin wax annaga aan dhahno ilaa ilaa hala qabto waad ka ilaalin badan tihiin waa ka xifdin badan tihiin waa ka laxawyo badan tihiin marka laxawga iyo ilaalinta iyo lacagtaada iyo ujeedid meesha hadda gelayso dareen gooniyaa leedahay idinkaana idinka rabnaa inaad wax allaala wixii dhibaaya aad noo soo gudbisaan wax annaga dhiba oo dhankeena ka imaadan idin imaan doonaan hadduu ilaahay agaasimaha guud ee howlaha guud maamulka gobolka banaadir cabdirashiid ibraahim maxamed iyo weliba uusbogaadi sidii maamulka degmada warta nabadda iyo bulshada naskerinyin waandhasadahyan degmadiyo reewardiley runtii wax weyn ay qabsadeen ayagoo isu tirsan ayaga maamulkoodii maamul walbo degmadana saasa laga rabaa xamar dhismaha ka socdana waa iskaashi maamul iyo dadka shacabka baahiya markay arkeen dadkii u istaagay inay garab istaagaan maamulkoodii taasna caasimad waxay abuuraysaa inay horumar samayso qurux badnaato waddada weyn oo runtii hal kilomitr u dhow oo laba jidoo halbowlaa isku xidhayso saaka in dhagax dhig aan u istaagno farxad weynay noo wada tahay ka maamul ahaana qaybteenna howlaha guud iyo gobolka banaadir anoo wakiilka ahna waxaan idin balqaadaynaa inaan waddada contributionkiina laga rabay hadday aqoon tahay hadday injineero tahay haddii shirkadu nooga baahato qalab wixii aysan awoodin ee nooga baahato intaba diyaaradana siyeedkan waddo interlooga ee laku hirgeliyahay wahda barwaago ee degmada weliba iska asheen wada dhisadaha bulshada iyo maamulka degmada warta nabadda ee gobolka banaadir